Dad badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa ku dhintay badda u dhaxaysa wadamada Aljeeriya iyo Isbeen xilli ay rabeen in ay tahriib uga gudbaan halkaasi. Wararka ayaa tilmaamaya in dad tiro ahaan gaaraya labaatan iyo saddex ruux oo Soomaali u badan ay ka baxeen wadanka Aljeeriya, iyagoona hadafkoodu uu ahaa in ay gaaraan wadankaas Isbeen. Dhimashada tahriibayaashan ayay wararku sheegayaan in ay sabab u ahayd cilad ku timid matoorka doontii ay saarnaayeen, taasoo ugu dambeyntii qalibantay. Iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in weli dad badan oo Soomaali ah lagu la'yahay badahaasi u dhexeeya Aljeeriya iyo Isbeen. Waxaana kol sii horeysay sidan oo kale dooni uga qalibantay badda dhexdeeda dad badan oo Soomaali ah, kuwaasi oo u socday sida la sheegay wadamada Carabta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay warbaahinadu soo tabinayeen tahriibayaasha Soomaalida ah ee ku dhimanaya badaha xiriiriya Soomaaliya iyo dalalka deriska la ah.